waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal ilaa waa dhow waxyaabihii suuro gelin jiray in barbaarka soomaaliyeed uu guursado waxaa ugu weynaa hiddaha iyo radka loo yaqaan wuxuu ahaa hanti kolba ninkii dhisanaya uu siin jiray gabadha aabbaheed la-aanteedna ay adkayd in qoys uu leeyahay uu ka soo jeesto tirada hantidaas iyo wixii lagu bixin jirayba way kala duwanaayeen waxayna ku xirnayd dalweynaha soomaalida kolba halkii laga joogo nin geel iyo farda ku bixiya nin lo' ku bixiya nin ari ama badar ku bixiya intaba way lahaayeen sidoo kale wuxuu yaradku ahaa hanti odagii gabadh dhalaaba uu ku xisaabtamo isaga oo ka filan jiray intii uu hooyadeed ka bixiyey in la eg ama ka badanba inuu ka helo berri markii laga soo doono waa hiddo fog ha yeeshee bulshada inteeda reer magaalka ah kusii wisleh kun iyo sagaal boqol iyo kontonnadii isaga oo hablihii soomaaliyeed ee reer magaaloobay ku daraabaya yarad laga qaatay inaan la kala guddoomayn waatuu ninkii gabiye odhan jiray mar hadday xabaan lagu ridiyey xidhato baabliinka ama ay xafiisyada taqaan xaakimmada jooga kuma xidida laba reer intay xoolo bixiyaan waase sidii loo badnaaye barbaar waliba isaga oo xoolaha reerka isku halaynaya ayuu xodxodo tegi jiray markaas buu hablaha tii uu la dhaco intuu ka doorto guursan jiray kadib kolkii yarad lagu heshiiyey uu aabbaheed xerada ugu shubo hase ahaatee weli waxaa la xusuusan yahay marar aan badnaynoo duqa reerku uu bixinta yaradka wiilkiisa kaga masuugi jiray isaga ayaa ahaa madaxa qoyska isaga ayaa xoolaha lahaa haddii wax laga bixinayo iyo haddii kalena isaga ayay ka go'i jirtay markuu haddaba inanku aabbihii kari waayo markuu ka dhaadhicin waayo geela reerka ee uu ku soo tiir iyo ta cabeelay tan iyo dhallaannimadiina uu daba joogay in qayb ka mid a uu yarad uga bixiyo ayuu inta caroodo gaar wax u tabcan jiray sidaasna ku ceelbixi jiray dacdooyinkii caynkaas ahaa sheekooyinka la xidhiidha ee tusaalaha u noqon kara waxaa ka mid ah tan soo socota waxaa la yidhi nin la odhan jiray cali maxamed oo gabya ahaa ayaa goorfiida isaga oo ardaaga aqalkiisa dangiiga waxaa soo ag fadhiistay inankiisii curad wuxuu ula socdaa arrin ku culusoo keligiis aanu furdaamin karin barbaar da-dii guurka gaaray buu ahaaye wuxuu jeclaystay inuu degdeg u dhisto gabar ay in doona sheekaysanayeen dhowaanna ay heshiiyeen taasi si xaajo fudud ma aha oo gabadha reer baa dhalay yarad bay ka rabaan isna hanti u gaarihi gacan uguma jirtee sidee buu yeeli soo inuu odayga la hoos gala maaha oo ma wax kalaa u bannaan cabbaar haddii xoolaha iyo ceel iyo cashinba ay iska waraysteen labadoodii ayuu wiilkii inta dhiiraday wuxuu yidhi aabbow gabar aan baryahan bahaasaa weynay oo hebel hebel dhalay ayaanu heshiinay dabadeed aabbaheed iyo walaalaheed ayaanu kulannay iyaguna waa ii oggolaadeen ha yeeshee waxay weydiisteen yaro toban halaada cali oo haddiiba gartay waxa uu wiilku u dig iyo ham leeyahay geeljacayl xaddhaaf ana lagu yiqiin ayaa awal wuu jiefeeyey inta suxulka mutay wuxuu yidhi oo maandhow gabadhu hadday ku oggolaatay maxaad ula bixi weyd maxaa aabbaheed iyo walaalaheedna kuu geeyey aabbow iyadaa qasab igaga dhigtay iyadaa ku adkaysatay in aabbaheed laga doono saa maxaad u lahayd gabadhu waa ogol odaygii baa weydiiyey waxayse ahayd weydiin wax uu kaga jawaabo wiilkii laga madoobeeyey sida muuqata wuxuu cali suurayn kari waayey hale uu leeyahayoo heble iyo heble uu u garanayo in gacantiisa laga saaro in lagala meero geel curad iyo qaamba leh oo qaar abasax iyo uuray miidhan yahay qaalma uu isagu sankooda ah xashar ka duugay inta laga kaxeeyo inay ku tarmaan xeryo reero kale ooteen markaas buu jiifkiisii isaga noqday markaas baa cabbaar kadib waxay dadkii u dhowaa maqleen isaga oo isla hadlaaya isaga oo leh toban halaad toban halaad dareeribaa toban halaad toban halaad bixibaa isla habeenkaas goorsaq dhexe ah ayuu cali inta toosay qun u fadhiistay oo inta go-oysii doonyooday gabay bilaabay wuxuu tidhi tixuu wiilka ku quusinayo dulcudeeduna tahay maahmaahdii ahayd naaga beenna waa lagu soo xerogeliyaa runna waa lagu dhaqaa hase ahaatee wuxuu taa ka horraysiinayaa tacabka geela hawkarkii uu ka soo maray halistii uu u badheeray raggii lahaa maalmihii uu ka soo qaadayey iyo waagaa kadib raxanraadkii uu dhaqaalihiisa iyo badintiisaba ka soo mutay wuxuu yidhi hashaan magliga rag ula dhacaan muruqyadii gooyey hashii aan makararkii lahaa aniga oo maagay hashii aan maqaawiir tolkaya uga maqnaan waayey maadhiin qarxaayiyo hashaan cudud ku soo meershay hashii aan mataanaha u siday maalintiiyo leylka muslim gooruu jiifaba hashaan daba maluugnaaday mirta iyo habeenkii hashaan maydacoo badiyey inaad midab haldaalay nin kale iga mihiibsiiso ay igu hormaalaan rag kale miinka kuma taarib intaas kumuu ekayne tixdii wuu sii waday weli wuxuu u qildayayaa inuusan wiilka yarad ka bixin marmarsiinyo kasta oo uu taasna u heli karo ayuu doondoonayaa markaas buu inanka wuxuu ku canaananayaa inuu yahay nin uu geelu la fudud yahay oo isaga oo xeradooda ka raamsanaya arkaye aan ogeyn waxa laga soo maray iyo biirintiisa dhibtii laga soo mutay markaas buu siinayaa tusaale uu islahaa wiilku waxbuu ku qaadan karaa wuxuu ku leeyahay waryaa dumarka yadad lagama wada bixiyee intooda badan xeel baa lagu guursadaa hadalla qorxoon baa dhagaha loogu shubaa markaas bay ku raacaan markaas baa inta wadaada hor fadhiisiyo la meheriyaa dabadeed markaad dhisato oo ay reeroobaan ayaa waalidkeed iyo walaalaheed kuu yimaadaan markaas baa wixii aad heli karta oo xaraga ah la siiyaa iyadoo aan gorgortan iyo qubtan toona looga cabsi qabin wuxuu ku soo gabagabaynayaa war amba hooyada nidhig iyo qurbac toona kamaan bixine sidee baan toban halaadoo kuran adiga kaaga bixiya wuxuu yidhi adigaa masqara moodayiyo maahir shay fudude muskuun baad ku aragtaye ma ogid hawsha loo maraye ma hantiyo abiidkii ninkaan mawd u jeedinaye musuq maasuq baa lagu helaa tii ablaa mudane amba meherka kii hooyada maal kamaan bixine maandhow imaqal talada waa loo miiriyaye maxay haddaba sheekadaasi ku dambaysay odaygii garadkii intuu bixiyey wiilkii iyo gabadhii ma isu dhisay mase halkiisiibuu inta ku adkaystay halihiisii xagsaday waa su-aalo aan ku malaweynayo inaad ishaybinaysaan ha yeeshee aanan maanta jawaabtooda idiin helin karin saacali maxamed inankiisii iyo dadkii la ologa ahaabaa la godgolay dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo joogo waa in toddobaadka soo aadan iyo ku lamid a hadduu eebbaydmo